Xirfada dhar karinta waxa ay kamid tahay xirfadaha ugu badan ee ay haweenku bartaan kuna shaqaystaan iyagoo guryahooda jooga. Xirfadan dumarka barta waxa ay sheegeen in barashadeedu ay ku qaadato waqti yar ayna ka fududahay xirfadaha kale ee ay haweenku bartaan sida cilaansaarka iyo harqaanka. Qaar kamid ah haweenka dhar karinta ka barta xarunta hablakaabo ee magaalada Kismaayo ayaa idaacada Waamo uga warbixiyay barashada xirfadan iyo waxa ay uga duwan tahay xirfadaha kale iyagoona sheegay in xirfadani ay tahay mid fudud oo dumarku ay ku shaqaysan karaan iyagoo guryahooda jooga.
waxaa meeshaan ka bartaa dhar karinta oo maxaa la dhahayaa xirfad fudud ah waxaan u arkay inay tahay shaqo fudud oo adoo gurigaada jooga aad ka shaqaysan kartid oo aadan meelaha fariisan oo yaayin iyo waxaas aadan gadin ilmahaadana kaa dayacmin haddana waan ku guulaystay in badanna waa ka fahmay waqti dheer ayaa u dhexeeya waayo markaa meesha imaanaya ma garanaynin dhar karinta waxay tahay laakiin hadda waan bartay waana karsadaa waana shaqo aad u fudud oo haweenka xaggeeda aad ugu fudud inay bartaan haa waa iibgeeye dhar ani aan kariye waa iibgeeye markaan karino markaa go-a camal markaan karino waxaan iibinaynaa shan iyo toban ilaa intii afar iyo toban meelahaas waa iibinaa diraacyada camalna toban doolar camal waa iibinaa wallaahi rinjigaada hadduu ku yaallo wax saa u badan ma qaadanayso waa shaqo aad u fudud intii adi canjeero lagu dubo ka yaraa lagu karin karaa ani wax badan ayaan ka faa'iiday waayo waaba shaqadii hadda aan bilaabay noqoto aan ku shaqaysanayo awalna ma aan garanaynin meeshii laga maro iyo si dhar karinta dhegtalen ka maqli jira awal laakiin hadda si fiican waan karinayaa maasha allah macalimiinteena waxaan leeyahay waa mahadsantihin weyn aan ka gaaro waayo hadda markaa meesha imaanay ani ma garanayn dhar karinta laakiin hadda waan karinayaa ku shaqaystaa welina waan ku wada jiraayo wax badanaa iisii dhiman inaan sii bartaa rajeynaya insha allah xirfad fudud oo waxaa adoo gurigaaga joogo wax walba ganacsi aad ka samayn karto aad waana shaqaysan kartaa gurigaagana wax walba ka qabsan kartaa xitaa meelo kale adoo joogo waa mashquulsan waa howl fudud naqshado waay oo lagu baraayo intaas waa naqshad waay waa xirxire kadib waa karine waa wax fudud wax badana iska bedel markii hore waxa ma garanayni hadda laakiin wax badan aa bartay oo aa karin karaa ilaa aan wax badan ka faa'iidaayo waa naqshad fiican oo fudud oo ganacsi haddaa ganacsi ka samayni kartid haddaa ado u baahan karto gurigaada u karsan karto waxaa ugu baaqaya inay xirfadahan camal bartaan sida dhar karinta cilaan marinta iyo harqaantolista waxyaabo badan ayagoo meelo kale u aadin ay gurigooda ugu caawin karaan